isbitaal cusub oo lagu magacaabo global fertility care ayaa laga hirgeliyey degmada hodan ee gobolka banaadir isbitaalka ayaa bixin doona adeegyo caafimaad oo kala duwan munaasabada furitaanka isbitaalka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin aqoon-yahano dhakhaatiir iyo ururada bulshada qaybahooda kala duwan ugu horeyn mas-uuliyiinta isbitaalka global fertility care cabdiweli abuukar cabdulaahi iyo doctorayso filson xaaji abuukar ayaa si wada jir ah uga warbixiyey adeegyada uu isbitaalku qabanayo
isbitaalka wuxuu u taagan yahay mar walbaba ama annaga aan u taagannahay inaan ka shaqeyno arrimaha caafimaadka si aan qeyb ka mid aan u gudanno waajibaadka bulshadeena soomaaliyeed naga saaran insha allah isbitaalka waa inoo furan yahay xaruntiisaan cusub ayuu isbitaalka hadda usoo wareegay halkaan ayuunu ku shaqeyn doonaa doctoresa filson xaaji abuukar oo kamid ah dhakhaatiirta gudaha magaalada muqdisho kuwooda ugu caansan ama kuwa ugu maxaaladaa khibrada badan ee ka shaqeeya arrimaha fertilitiska la xiriira ayaa isbitaalka markaan nagu soo biirtay magacaygu waa tores filson xaaji abuukar ahna dhakhtaraad ku takhasustay daweynta xanuunada ku dhaca dumarka iyo la tacaalidda dhalmo la-aanta iyo qaliimadooda marka hore waxaan halkan kusoo dhaweynayaa dhammaan waxaan idin kusoo dhaweynayaa dhammaantiin global fertility care oo oo halkudhigiisu uu yahay hooyga farxadda lamaanaha waxaan si kaliilaaba usoo dhaweynayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladda xildhibaanada mas-uuliyiinta kale dhakhaatiirta arrimaha bulshada waxaan idin kusoo dhaweynayaa xarunteena cusub ee global fertility care dhanka kale qaar ka mid ah martidii kasoo qayb gashay furitaanka isbitaalka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay hirgelinta isbitaalka global fertility care waxa uu ka shaqeeyaa isbitaalka waxyaabaha caafimaadka laga shaqeeya waxyaabaha ugu sensitivesan uguna dhibka badan leh macnaha qof ka cabanaya dhalma-aan mashaakilka iyo dhibaatada uu leeyahay stress uu leeyahay iyo walwalka faraha badan loo jiro ogtiga haddana wixii resulti waxaa laga yaabaa in markiiba la gaari waayo iyada laftirkeeda waxay u baahan tahay dulqaad kale iyo waqti kaloo dheer in la sugo suurtagalna waxaa iska inay faylgarowdo isku day laftirkiisa marka waxaan leedahay dulqaad aada muujiseen shaqo adagna waa qabateen waa ku mahadsantihiin
idinkana waa sida hadda muuqata dad abaabulan aqoon ahaan qalab ahaan iyo shaqaale ahaan oo runtii bukaanka fursad inuu siiyo waqti badan geliyaan xaaladiisa caafimaad diyaar u ah waana idinku bogaadinana waana idinku garab taagannahay maanta waa ilaahay mahaddiis haddii dalka gudihiisa dhakhtar soomaaliya oo waxbartay oo aada war taqaan oo haddii alla korroon yahay qabanaya hawshii aad dabadda u aadi jirtay marka wax ilaahay looga mahadiyo waaye waa hawl fiican marka filsan xaaji abuuka waan soo dhaweyneynaa iyo isbitaalkan galobal runtii muddooyinkan dambe dadka soomaaliyeed aqoontooda iyo waxbarashadooda iyo khibradooda dhallinyaradeena markay gudaha iyo dibaddaba ay wax ka soo barteen waxay keeneen aragtiyo cusub oo caalamka ka jiray waxay ku dhiiradeen inay furaan isbitaallo iyo xarumo lagu daaweynayo dhalmada arrintaasna waa lagu guulaystay waxaa aada bogaadin u mudan sida lasoo bandhigay inta qofood oo isbitaalkan lagu daaweeyey ee ilaahay subxaanahu wa tacaala owlaad uu siiyey dadaal dheer kadib